halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unkanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo shan iyo siddeetan goorba lagu soo xiganayaa kutubbada kala duwan ee axdiga cusub ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil
Sayidnimada ha soo degato samada say ku
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal kitaabkii ishaaciyaha cutubka labaad aayadda laba-iyo labaatanaad waxaana aayaddu ay lahayd sida tan ka joogsada bini'aadmiga ay neeftiisu ku jirto dulalka sankiisa waayo bal maxaa isaga lagu tiriyaa haddaba kalsoonidiinna ma ahan inay noqoto dadka haddaba ninna garan maayo wakhtiga dhimashadiisa oo waxaannu nahay dad itaal daran haddii qaarkeen ay hawada ku adkaato wuu iska dhimanayaa waxaad arkaysaa rag tujaar ah oo qorshayaal waaweyn lahaa oo haddana u dhimanaya markii wadnuhu uu soo jiidi waayo dhiigga haddaba intaasi waxaannu ku soo dhammaynaynaa cutubkii labaad waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka saddexaad ee kitaabka ishaaciyaah mawduuca cutubkan saddexaad wuxuu ka hadlayaa dhibaatada reer banu israa'iil haysatay dowlad xumadoodii iyo damiir xumadii qaranka haysatay waxaa weli sii soconaya waxyigii laynoogu soo bilaabay cutubka labaad ee kitaabka ishaaciyah cutubkiisa labaad oo wuxuu socon doonaa ilaa iyo cutubka shanaad waxaana iyaga oo dhaniba ay noqonayaan hal waxyi oo dhammaystiran maadaama aynu soo gaarnay qaybtii xukunka ayaa cutubkan saddexaad laynoogu muujinayaa xukunka ilaah uu ku ekeeyey gaar ahaan qaranka reer banu israa'iil inkastoo weliba cutubkani tusaale uu u noqon karo qaramada kale ayaa tafaasiisha ama tarjumada dhabta ahi ee waxyaabaha ku qoran cutubkan saddexaad ay quseeyaan reer banu israa'iil oo keliya inta aynu ku jirno qaybtan xukunka ah ayaannu weliba arkaynaa ilaah oo xukun saaraya quruumaha ku wareegsan reer banu israa'iil taasina waxay noqotay waxyi caaqiba leh oo inoogu qoran hadallada ilaah oo kuwo badan oo waxyiyadaas ahna cilmiyan waa la soo kaamilay ha yeeshee ciqaabta ilaah meel uu u dhigay reer banu israa'iil way ka culus tahay ciqaabta qaramada kale waxaana taasi ugu wacan in israa'iil ay ahayd qaran ilaah u doortay si qaas ahaaneed waxaanay ilaah la lahayd xidhiir sokeeye haddaba xidhiirkii sokeeye ee ay ilaah la lahaayeen ayaa wuxuu keenay iyaga ama siiyey sharaf ay dadka kala dheer yihiin waxaana iyaga dusha loo saaray mas'uuliyad ka badan tan dadka kale welibana dawlad waliba ee ilaah haatan garanaysa waxaa saaran mas'uuliyad ka culus tan aan ilaah garanaynin israa'iil waxay haddaba ahayd qaran ka indhadheer derisyadiisa iyadoo ay ugu wacan tahay garashada ilaah iyo hadalladiisa haddaba markii ay reer banu israa'iil diidaan inay ilaah iftiinkiisa ku socdaan ayaa taasu ay keenaysaa ciqaab sidaannu kitaabkan ishaaciyaah idinku sharraxi doonno marka ay sidaasi tahay ayaa qaarkiin markii aad maqashaan in ilaah uu xukumayo dembiilayaasha ay idinla noqotaa wax lafadil idinku ah iyadoo ay idinla tahay in aad quman tihiin oo aan waxba laydin yeeli doonin waxaan haddaba idinku leeyahay ilaah wuxuu xukumaa dembiga mana ahan inuu xukumayo dembiga mustaqbalka laakiin wakhtiyadii la soo dhaafayna dembiga wuu xukumayey oo wax cudurdaar ahna ma leh markii aad ilaah ku xadgudubto waxyiga ina hor yaalla wuxuu sawirayaa sida xaalka ahaa maalmihii ishaaciyaah welibana waa la kaamilay waxyigaas inkastoo weliba la kaamilay ayaanay taasu ka dhignayn in waxyigan macaanigiisii uu ka tegey waayo xaaladaha halkaasi lagu sheegay ayaa haddana soo noqonaya oo la arkayaa wakhtiga ugu dambeeya waxaanay xaaladahaasi dembiga ahi haddana keeni doonaan carada iyo xukunka ilaah dunida mana ahan israa'iil oo keliya laakiin carada ilaah waxay ku soo degaysaa qaramada dunida oo dhan haddaba shan iyo tobanka aayadood ee ugu horreeya waxay quseeyaan dadka hoos jooga dawlad daciif ah iyo sida habluhu dawladahaasi oo kale ay u xukumaan inkastoo waxyaabaha ay ka hadlayaan shan iyo tobankaasi aayadood ee ugu horreeya cutubkan saddexaad ay quseeyaan maaddooyin kala duwan haddana kalama durugsana sidaan arki doonno dawladaha daciifka ah waxaanay haysan hoggaamiyeyaal waxaanay lagu gartaa in haweenku ay firfircoon yihiin ragguna ay guryaha iska fadhiyaan ama ay dagaal iyo colaad abaabulaan ha yeeshee waxyaabaha ishaaciyah uu ula jeedo marka uu leeyahay oo dumar baa iyaga u taliya ayaa bannaanka imaan doona markaannu xigashada bilowno waxaanan ugu horumarinaynaa maaddada ugu horraysa cutubkan oo ah dowladaha daciifka ah waxyaabaha lagu garto si bal aynu arrinkaasi wax kaga ogaanno ayaannu meeriska cutubkan saddexaad ka bilaabaynaa baalka siddeed boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah aayadda koowaad waxaa qoran sida tan waayo bal eega sayidka ciidamada ahu wuxuu yeruusaalem iyo yuhuudah ka qaadayaa tiirka iyo waxa la cuskado xataa tiirka cuntada oo dhan iyo tiirka biyaha oo dhan aayaddanu waxay ku eg tahay yeruusaalem iyo yuhuuddah inkastoo la yidhi dadku ma ahan inay kibis oo keliya ku noolaadaan ayaa haddana kibis loo baahan yahay oo la'aanteed dhaqdhaqaaq jiri maayo abaaraha waa xukun xagga ilaah ka yimaada oo saddex iyo toban goor baa laynoogu sheegayaa hadalladii ilaah abaaro meelo kala duwan ka dhacaya mar walibana waxaa laynoo sheegayaa inay ku timid ciqaab ilaah uu ciqaabayo reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka siddeed boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadaha laba ilaa saddex waxaa qoran sida tan iyo ninka xoogga badan iyo ninka dagaalyahanka ah iyo xaakinka iyo nebiga iyo waxsheegaha iyo odayga iyo sargaalka konton utaliyaha ah iyo ninka sharafta leh iyo la taliyaha iyo saanaca iyo saaxirka haddaba haddaan macnaha idin bayaamiyo dadka kor ku xusan oo dhan waxaa laga qaadi doonaa tiirka la cuskado sida ku qoran aayaddii koowaad ee cutubka saddexaad markii talada dawlad ay leedahay faraha ay ka baxayso ma ahan in risaqii la waayayo oo keliya laakiin waxaa ilaah uu rujinayaa ama uu meesha ka wadayaa raggii talin jiray waa raggii kala hagayay dawladda taasina waa xukun dhanka ilaah ka yimaada baryaheennana waa la arkaa waxyaabahaasi oo kale oo dhacaya oo waddankayaga ayayba ka jirtaa oo waxaa waddankii ka baxay dadkii xirfadda lahaa iyo dhakhtarradii iyo saraakiishii dawladda taasina waxay keentay in kuwa hara ay isxukumi waayaan waayo kuwii xukunka wax ka garanayay oo dhan dalka dibadda ayay kaga baxeen markii haddaba waxyaabahan oo kale oo dhacaya la arko ayaa la garan karaa in balaayo ay ku soo socoto waddanka ragga xigmadda leh kuwa waxgarashadoodu sarrayso iyo weliba kuwa arrimaha maamulka dawladnimo wax ka yaqaanno waxay dalka ka baxaan intaan dhibaatadu bilaaban israa'iilna waxaa lagu yidhi waxaan ka qaadayaa tiirka iyo waxa la cuskado xataa tiirka cuntada oo dhan iyo tiirka biyaha oo dhan waxaa markaasi ilaah uu ula jeedaa in israa'iil ay abaaro ku badan doonaan oo kuwa wax garanayana ay ama baabi'i doonaan ama waddanka ay ka carari doonaan waxaan ku arkaynaa kitaabka boqorrada in markii masaafuriska loo kaxaystay boqortooyadii waqooyi oo haddana tii koonfureed la kaxaystay in reer baabiloon ay kaxaysteen oo keliya dadkii xirfadda lahaa laakiin dadkii masaakiinta ahaa way isaga tageen haddaba waddan kuwa wax bartay ayaa maamula ee ma maamulaan niman aan wax aqoonin haddii kuwa aan waxba aqoon looga tago waddan waddankaas lagama yaabo inuu cagihiisa ku istaago waayo waxaa meesha ka maqan waxgarashadii fikirkiisuu banaa wacyigelintii dhabta ahayd ee dadka iyo weliba hoggaankii waxaa kaloo meesha ka baxaya waxbarashadii suubanayd waxaana dadku ay la imaanayaan waxbarasho aan madax bannaanayn ninka hoggaamiyaha ah iskuma dayo inuu dadka ku qasbo marriin gaar ah laakiin wuxuu u daayaa inay iyaga ungoostaan halka ay marayaan iyo waxa ay rumaysanayaan hal wax baa laga doonayaa waana inay midho hagaagsan soo bixiyaan oo aqoontooduna ay siisa garasho dheeraad ah si noloshooda ay uga dhex muuqato sifaalihii bawlos uu inoogu soo sheegay warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan markaasoo uu lahaa midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxaa keliya ee falimahaasi hagaagsan lagu heli karaa inaan fikirka qofka la qasbin marka hore dabadeedna loo daayo inuu rumaysto wixii uu doono looma baahna in la yidhaahdo xoog baynu dadka ula isticmaalaynaa waayo ilaah ayaa toosniintiisa shaqo ku leh laakiin ma aha dhegaystow adiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciyah ayaannu dhegaystayaal iminkana eegaynaa cutubka saddexaad aayadda afaraad ee baalka siddeed boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo waxaan amiirre uga dhigi doonaa carruur oo dhallaan baa iyaga u talin doona waxaan garanaynaa marka la eego waddankeenna in kuwa ina maamula ay u badan yihiin niman aan garasho u lahayn arrimaha dawliga ah iyo maamulka oo waa niman aan qaab lahayn oo waxba dhaamin carruur iyo dhallaan markay joogto xukunka dawliga ah haddaba israa'iil waxaa madax looga dhigi doonaa sida ishaaciyah uu saadaalinayo rag la mid ah kuweenna markaasaa la kala dirayaa waayo waxay burburin doonaan wax waliba waana rag qalbi carruur ah waxaana qarankii oo dhan kolkii dambe loo kaxaystay masaafuris waayo xukunkii ilaah baa ku soo degay haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan saddexaad ayaannu eegaynaa aayadda shanaad waxaana qoran sida tan oo dadkana midkood kastaba waxaa dulmi doona mid kale oo mid kastaba waxaa dulmi doona deriskiisa yarku wuxuu ku kibri doonaa odayga oo kan hoosena kan sharafta leh markii aynu aayaddaasi eegno dhegayste waxay u muuqanaysaa in nebi ishaaciyaah uu ka hadlayo qarnigeenna iyo weliba waddankeenna waxaan garanaynaa in qoon juhalo ah ay doonayaan inay brofesorradii wax u sheegaan oo waxay doonayaan inay maamulkii la qaybsadaan waxaana haddii brofesorradu ay ku adkaystaan in la dhegaysto la maqashiinayaa dhawaaqa xabbadda oo macnaheedu uu yahay taasaa meesha odayow ka shaqaysa dadkii xikmadda lahaa oo dhanna waxay ka soo hor jeedaan kuwa xoogga ku haysta bulshada caamada ah waxay ku xukumaan iskala qaybqaybin iyo qabiil waxaana lumay maamulkii iyo weliba daryeelkii bulshada oo dhan waxaana kitaabka uu leeyahay oo dadkanna midkood kastaba waxaa dulmi doona mid kale dulan baa ka socda waddanka oo qof magaalada iska maraya ayaa kuwa ay qabsanayaan waxaana ay ku qasbayaan in reerka qofka la qabsaday uu ka dhashay ay lacag bixiyaan haddii lacagta la waayana qofkii waa la dilayaa miyaannu haddaba kaasu dulan ahayn oo qofkaasna aan gardarra lagu dilaynin waxaa kaloo la dulmaa masiixiyiinta oo iyaguna doonaya inay dhibaatooyinka dadka haysta gacan ka geystaan iyaga oo doonaya inay sare u qaadaan daryeelka bulshaweynta dunida haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii ishaaciyah ayaannu haatan hoos u yara daaddegaynaa waxaanan eegaynaa cutubka saddexaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan waayo yeruusaalem waa duntay oo dadka yuhuuddahna waa dhaceen maxaa yeelay hadalkooda iyo falimahooduba waxay col ku yihiin rabbiga oo indhihiisa ammaanta leh ayay ka cadhaysiiyaan haddaba dhegaystayaal marka kitaabku uu leeyahay yeruusaalem way baaba'day oo yuhuuddahna way dhacday ayaa taasu ay noqonaysaa waxa nebigu uu leeyahay haddaba ma jiraan ama ma haysanno kuwo badan oo ilaah oo wakhtigeenna ilaah u taagan oo inagu leh war dalkii waa baaba'aye maxaa inoo tala ah waxaa haddaba taasi ugu wacan waxay ahayd in hadalkooda iyo falimahooduba ay col ku yihiin rabbiga haddaba innaga soomaalida ahna waxaynu ku ambannay dariiqyadeenna oo waxaannu aadnay waddooyinkeenna haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka siddeed boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan muuqashada wejigooda ayaa iyaga ku marag furta oo dembigooduna way u sheegaan sidii dadkii sodom oo kale oo innaba ma ay qarsadaan naftooda hoogtay waayo xumaan bay isku keeneen dembi wuxuu ku jiraa irdahooda oo wixii la qarin jiray ayaa iminka hagaag loogu faanaa waxaana lagu faanaa khiyaanada labawajiilannimada iyo gobonnimada iyo wixii la mid ah kuwo badan oo kuwaasi ka mid ahna waxay dabooli jireen dembiyadooda markii ay dembi falaan waxay odhan jireen kaasu dembi ma ahan oo qof waliba ayaa sameeya israa'iil haddaba sidaas bay lahayd oo kitaabkuna wuxuu leeyahay muuqashada wejigooda ayaa iyaga ku marag furta haddaan horay idinku sii wadno ayaan iminka eegaynaa baalka siddeed boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah aayadaha toban ilaa kow iyo toban ee cutubka saddexaad waxaana qoran sida tan waxaad sheegtaan inuu kan xaqa ah barwaaqaysnaan doono waayo iyagu waxay cuni doonaan midhihii falimahooda waxaa hoogay kan sharka ah waayo balaayaa ku dhici doonta oo waxaa loo samayn doonaa wixii gacmihiisu sameeyeen oo kale inkastoo weliba xaalku uu adag yahay ayaa ilaah wuxuu u ballanqaadayaa dadkiisa in la soo furan doono balse markii aayadda dambe aad u fiirsato waxay la mid tahay sida in lagu leeyahay qof waliba wuxuu beerto ayuu goosan doonaa waa marka la leeyahay oo waxaa loo samayn doonaa wixii gacmihiisu sameeyeen oo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka saddexaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka siddeed boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan laakiinse waxaa dulma dadkayga carruur oo dumarba iyaga u taliya dadkaygow hoggaamiyaashaadu way ku qaldaan oo waxay qarribaan jidkaaga aad ku socoto haddaba marka la leeyahay carruurta ayaa dulma ayaa taasu ay ka micno tahay ciyaal suuqa kuwaasoo haatan qoryo la rooraya oo welibana waxay arkaan unuunka jaraya nin weyn mararka qaarkood waa ku ceeb inuu dumar dilo ama carruur gu'jir ah dilo laakiin mid kale oo isaguna siddeed jir ah oo qori loo dhiibay wax uu cafinayo ma leh sidaannu ku aragnay dadkayagii markaasoo qoryaha ay qaateen ciyaal suuqa waxaa kaloo ilaah uu leeyahay waxaa dadkayga dulma dumar haddaba dumarka lagu xumayn maayo halkan waxaase aynu garanaynaa markii dumarka ay qaataan booskii ragga oo ay baayacmistir dhuldheer u aadaan oo ay macdaaradaha fadhiyaan oo ay qaadka diyaaradda ku keenaan oo kalluunka wax ka dabtaan oo qoryaha ay wataan ayaa waxaa halkaasi ka soo baxaya sawir aan hagaagsanayn oo hoos u dhigaya wixii naag laga doonayey markii haweenku ay qaataan booska ragga ayaa waxaa la arkay inay luminayaan naxariistii lagu yaqaanay waxaana adkaanaya fikraddooda oo markay baayacmuusarka joogto way ka sii macaangegsan yihiin ragga haddaba markii xaalka ceenkaas oo kale ah lagu arkay reer banu israa'iil ayaa waxaa soo baxay in qaranku uu dumayo kol dhow oo waa calaamad muujinaysa in kala dambayntii bulshada iyo habsami u socodkiiba uu hakad galay waxaan markaasi idinku leeyahay qaran waliba waxaa dumiye dadkiisa oo wuxuuna ku burburaa markii hannaankii wacnaa ee suubanaa ee bulshada la dhallan rogo markii carruurta ay qaataan hubka iyo markii haweenku ay galaan booska ragga waayo ilaah wuxuu dadka u sameeyey qaynuunno hagaagsan iyo sharciyo lagu maamulo dawladda ama xukuumadda waxaan markaasi idinku leeyahay boqortooyadii reer rooma kuma aysan burburin xoog dibadda uga yimid laakiin waxaa burburiyey dadkeeda qaranka dibadda lagama burburiyo laakiin dadkiisa ayaa burburiya isla sida ay haatan reer banu israa'iilkii wakhtigii nebi ishaaciyaah ay ku socdaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka siddeed boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan rabbigu wuxuu u sara joogsadaa inuu doodo oo wuxuu u taagan yahay inuu dadka xukumo rabbigu wuxuu dacwad la geli doonaa odayaasha iyo amiirada dadkiisa waa idinka kuwa dhammaystay beer canabka wixii aad masaakiinta ka soo dhacdeenna guryihiinnay ku dhex jiraan sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay war maxaad ula jeeddaan dadkayga aad burburinaysaan iyo masaakiinta aad wejigooda duqaynaysaan marka haddaba la leeyahay odayaasha iyo amiirada ayaa haatan loola jeedaa madaxda qaranka reer banu israa'iil waxaana ilaah eedaha uu saarayaa odayaasha waayo dhallinyarada dhibaatadu kama imaanayso kitaabka ishaaciyah waxaa ku qoran kuwa isku dayaya inay ka faa'iidaystaan oy ka lacagaystaan dadka kale dhibaataduna waxay ka imaanaysaa in ilaah laga dheeraaday ilaah wuxuu u taagan yahay inuu dadka u hadlo waa kuwa aan isku hadli karine wuxuuna xukun saarayaa kuwa dadka xasuuqaya oo ka faa'iidaysanaya haddaba ilaah iska aamusnaan maayo markii kuwa sharka leh ay dadkii bililiqaysanayaan oy dhacayaan oy dilayaan haddaan intaasi ku soo ekayno maaddadii koowaad ee cutubkan saddexaad ayaannu iminka eegaynaa kibirka ama qabka dumarka haddaan xaalkan wax idinka bayaaminno ayaannu iminka eegaynaa meeriska cutubkan saddexaad aayaddiisa lix iyo tobanaad ee kitaabka ishaaciya ah waa baalka siddeed boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo weliba rabbigu wuxuu yidhi gabdhaha siyoon waa kibirsan yihiin oo waxay socdaan iyagoo madax taagan oo indhaha ku baaqaya oo qaadaya tallaabooyin yaryar oo degdeg ah dugaagadaha cagahana way ka shanqariyaan waxaa halkan ka muuqanaya sida dumarku markii uu wax waliba heesto ay u madax taagaan dhibaatadooduna waxay ka imaanaysaa warqaddii koowaad ee butros cutubka saddexaad aayadaha kow ilaa afar baalka afar boqol iyo toddoba ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya in xitaa haddii qaar uusan ereyga addeecin ay ereyga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabeecadda afooyinkooda markay arkaan dabeecaddiinna daahirsan ee cabsida leh isqurxintiinnu yaanay ahaan tan dibadda ah oo timo tidcan iyo dahab layska lulo amase dhar la xidho laakiinse ha ahaato inta qalbiga ee qarsoon taasoo leh wax aan baaba'ayn ee ah ruuxa qabow ee aamusan kaasoo ilaa hortiisa qiimi badan ku leh sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin